dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan meel walba aad joogtaan iyo si kastoo maqalkeen idiin soo gaariyaba kusoo dhowaada barnaamijka xulashada walasida xilli kasta ad aan kalaad maqasheen marka laga reebo habeenimo jimcaha wadalkaagii doqoniyohow wadadkaagii dabaalyohow waa digniine digniin diinta dalka iyo dadkaba ha dumin waa digniin shakhsi aan dembi gaysanoo diinta haysta islaamka dulmi kii ku bannaystoo dilif ruuxa ka siiya inuu uunka dul joogiyo dunidoo dhan xasuuqoo duniyuu u dhigmaa siday diintu caddaysay umudemban lahaay lanki dilo dhiigsho deediya dugsishay naaru daa'im ibadshay waxaa la yidhi qof muslima qofkii dila dembi looma dhaafo deegaankiisu waa naar deganaansho iyo nabad dadka ruuxii u diida nidaamkana ka doorbida dulmi dhiig lagu daadsho dawo yeelan maaye waa in layska difaaco dadkalankii deerii isugu haqanandaliishana danta guudna ka jeesada noololo oo dhanna diida daacaddi iyo islaamkaba dibidda kurooga mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad isnaa soo gelayso taarada ku aastaysan tahay saddexiyo tobanka bisha tobnaad ee oktoobar sannada labaatan toban sagaal qodobada caawa barnaamij aan kusoo qaadan waxaa qayb ka noqon doona magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland waxaa ka socda kulamo u dhexeeya maamulka jubbaland madaxdiisa iyo madaxda ku sugan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo jubbaland u tagay calimasaarka madaxweynaha jubbaland dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday soo saarista bilowga diyaarinta sharciga qaran ee xuquuqda naafada faahfaahin ku saabsan ayaa caawa barnaamij aan kugu soo gudbin doonaa magaalada gurceel ee gobolkan galgaduud waxaa maanta lagu xiray saraakiil ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ururkiila sunna ee gacanta ku haya magaaladaas ay xargaasi geystay waxaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kale caawa barnaamij aad ku dhagaysan doontiin waxaa qayb ka noqon doona guddiga joogta ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta magaalada caasimadda ah muqdisho kulan xasaasi ah ku yeeshay waxyaabaha diiradda lagu saaray faahfaahin ku saabsan ayaa caawa barnaamij aan kugu soo gudbin doonaa faahfaahin dheeraeda ayaa ka soo baxaysa hoobiyaal xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maanta ay ku weerareen xarunta xalne ee ku taalla magaalada caasimada ah muqdisho khasaare isku jira dhimashadii dhaawac ee caawa lasoo warinaya waxaan goorow idiin soo gudbi doonaa xaaladda ka jirta xerada xalane ee magaalada caasimadda ah muqdisho qaramada midoobe ayaa cambaarisay weerarkii lagu qaaday xarunta ay ciidamada midooda afrika amisom ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ah muqdisho war ka soo baxay qaramada midoobe ayaa barnaamijka caawadinka ugu soo gudbi doonaa ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan caali kiire ayaa maanta magaalada caasimadda ah muqdisho ka dhagaxdhigay xarunta qaran ee gurmadka degdega ah faahfaahin la xiriirta ayaa caawa barnaamijka kugu soo gudbi doonaa salaad cali jeella oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaaliyeed weerar dhanka afka ayuu ku qaaday siyaasiyiinta ka qayb gashay xafladda calaamasaarka ahayd ee shalay ka dhacday magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose qodbad uu warbaahinta la wadaagay nuxurkeeda ayaa caawa idiin soo gudbi doonaa gooro sidoo kale barnaamij waxaa ku dhagaysan doontiin xubinta adku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamij waxaa ku dhagaysan doontiin heesta gudubteeda maqan iyo kashigeeda moogaa godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay
tabintii diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasana saaxiibkii cumar axmed raahim saxiifo iyo barnaamijka caawa ii farsameynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada ka lumay miyuu qasif lagu dhaco qasaraha lagu farxaa
waayaha kula wanaagsan ayaan ilaana saaxiib bel kusoo dhad barnaamijka waxaan ku bilaabayaa magaalada kismaayo ee caasimada kumaalgaarka ee maamulka jubbaland wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee caasimada kumaalgaarka maamulka jubbaland ayaa waxay sheegayaan in caawa halkaas uu ka socdo kulamo siyaasiyeed oo looga hadlayo xaalada guud ee wadanka kulamadaas ayaa waxaa ka qaybgelaya madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha talada ugu horeeya sheekh sharaf sheekh axmed iyo sidoo kale madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed oobe iyo siyaasiyiin kale iyo sidoo kale xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kuwaasoo magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee maamulka jubbaland u tagay ka qaybgalka xafladda calaamasaarka madaxweynaha jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka jubbaland maxamed cabdiraxmaan xuseen oo ku sug magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo aan qadka telefoonka caawa ku wareystay ayaan weydiiyey bal kulamadan ka socda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxyaalaha diirada lagu saarayo iyo sidoo kale xayiraadii shalay lagu soo rogay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose taas oo ay jibiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda kenya kuwaas oo maanta shalay ahayd magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose u gaaray ka qaybgalka xafladda calamasaarka madaxweynaha maamulka jubbaland
waa mahadsantahay radio cadaada magaalada kismaayo xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka jubbaland ah waxaa ka jirta weli xafladihii iyo dabaaldegii dadweynaha calamusaarka madaxweynaha waxaa joogta madax badan madaxdaas waxaa ka socda wadatashiyo hoose oo kulamo hoose oo waxaa socda bal xaalada guud oo dalka meeshuu maraya iyo meesha loo socdo waxaan ognahay dalkii inuu dastuurkii weli qabyo yahay waxaan ognahay ab amnigii inaan weli wax badan laga qabanayn waxaan ognahay inuu dalki soo kala dhexgalay mugdi siyaasadeed oo fara badan oo dowlad goboleedai dowladda federaalka uu soo kala dhexgalay marka dadka mas-uuliyiinta isugu yimid halkan oo kasoo qaybgalay calimasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland waxaa socota war xaggee u soconnaa iyo xaggee aan maraynaa ayaa socota wadatashiya waa socdaan laakiin taa ka hor dhici maayo xaalada guud diyaaradaha iyo xanibaadii xanibaadii hadda diyaaradihii lagu soo rogay dowlad goboleedka jubbaland awalba sharcina ma ahayn xadgudubeeda ku ahayd shacabka reer jubbaland marka ilaahaygi nagu gargaaray oo arrintaas naga fududeeyey kuwii nala maagana cunaqabateynta naga naga naga gacansiiyey baa mahadle taas marka ma aha xadgudub cidna kuma aha xadgudub hadday cid sheeganayso shacabka reer jubbaland baa sheeganay
waa gartay dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in sababo ammaan daradeed aysan kismaayo u tegi karin diyaarad si qaasa uga soo mabaxaa nairobi ay soo maraan magaca muqdisho kadibna ay tegi doonaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose marka khatarta ka jirta ee jubbaland oo aan dowladda federaalk soomaaliya u muuqan wasiir maxay taha raadiclaan waa mahadsanta wallahi horta muqdisho qof jooga hadda inuu kismaayo iyo jubbaland ku sheega amni darro inuu ku sheego waa iska nasiib darrooyin nasiib darrooyinka soomaaliya ka jira kamid ah oo dibdhaca mar walba ku keena dalkeena kismaayo meel uu yaalo dhagax uu ku wadda uu dhagax ku go-an yahayna ma jirto wadda uu ciidamo ay safan yihiinna ma jirto wadda albaab xadiisa lagu xirhayana ma jirto waxaa loola sheegahayay madaxweyneyaashii hore qaar ka mida shala waxay sheegayeen albaaba beled brufa waddooyin lagu xiray oo muqdisho ku yaalay sheegayeen marka marxaladaas qof ku dhex jira oon ognahay inuu yidhaahdo kismaayaa ka jirto amni darro ma nasiib darro kismaayo amni darro kama jirto kasamaay aminkii amnigeeda waa boqol kiiba boqol toddoba sana oo kismaayo dowlad goboleedka jubbaland ay joogtay hal mara ayuu ka dhacay qarax toddoba sana inta ka dhacday muqdisho ama halkii sanoo soo dhaafay inta muqdisho ka dhacdayna waad garanaysaa marka muqdisho qatar kismaayo wax khatara kama jiraan amni darrena kama jirto mana ka dhici doonto insha allahu ciidamo ku filan bay leedahay amniga jubbaland jubbaland kuwa kaloo saaxiiba aan nahayna waa joogaan amazon ka mid tahay waa garta dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya iyo sidoo kale aqoonyanada waxay leeyihiin kenya xadgudub cad ayay u geysatay in mar labaad ay jebiso xanamadii dowladda federaalk soomaaliga ay kusoo rogtay dulumaadka tegaya ama ka imaanaya magaalada kismaayo
horta kismaayo in xanimaad la saaro xaq ma leedahay xaq mau leedahay horta midaasaa in laisweydiiyo mudan dadka reer kismaayo oo shacabka oo kismaayo degan in xanibaad lagu soo rogo oo qofka dhobley aadahayo kontonka dollar inta diyaarad ku fuulo dhobley ku tagahayay saddex boqol oo dollar bixi in la yidhaahdo qof soomaali ah horta in loo geysta orayska intaas leeg iyo dhibaatadaas horta xaq ma u leeyahy jawaabta waxaa weeye maya annaga kenya daris baanu nahay ciidamo ama ciidamo amisom ka tirsan oo kenyaati ah joogo juba yaa jooga jubbaland wax colaad ahoo naga dhexaysa ma jirto xaaladda amni oo dalka ayay ciidamada sugahaya ayay qeyb ka tahay inay noo imaadaan wax uma aragno xadguduba uma aragno inaan siyaasadda guud oo dalkan hadee dowladda ayadaa mas-uulka ah ayadaa laga rabaa inay hanato hadday hanan weyday oo cidna la heshiin weyday oo cidna la macaamili weyday oo qof weliba ay la dirirayso haddii anagu taas ma ma aha cadowgaan naqaana waa shabaab cadow kale oo naqaana annaga ma jirto xaqiiqdii maamulka jubbaland meesha ay la safalahayeen dowladda federaalk ayay la safteen dowladda kenya kenyana xadgudubyo cad ayay wadanka u geysanaysaa oo qeyb ka tahay inay meel uga dhacday madax banaanida ummadda soomaaliyeed dowladda waa dowladeeni lama safnin annaga cid kasoo horjeedo madaxweynaha waa madaxweynihii aan dooranay Eh, golihii shacabka oo laga soo doortay jubbaland ayay ahayn kuwii doortay iyo guud ahaanba soomaaliya kuwii laga soo doortay Eh, waa madaxweynaha nagi laakiin dalka aniga shaksiyan kula hadlahaya ama adiga ila hadlayo shaksiyan xaquuq soomaalinimo ood leedaha jirta qofkii aad ka weydo ama kugu xadgudbo ama shaksiyadaada noloshaada la dagaalamo haddee wixii mas-uuliyad xumo oo arrintaas ka imaada asagaa iskale dalka dastuur buu leeyahay habraac sharciyeed buu leeyahay madaxtinimada soomaaliya maanta xaaladeeda maanta nabadoonnimo iyo waxay u baahan tahay dadka in laisku hayo haddii waa qofka halkaan mar haddaadan maraynin nuquntan kaa goynaya ma shaqaynaysa midda ayaga marka annaga dowladda waa taageersanahay dowladdanadi weeye madaxweynaha waa madaxweynahanagi laakiin xaqiiqdii xaquuqda aasaasiga oon leenahay in lagu tumanayaan laba aragna ee waa gartay maamulka jubbaland iyo hogaansho ee madaxweynaha mar labaad ee talada maamulka jubbaland loo doortay ee dowladda federaalka waxaa sheegtay inaysan aqoonsan habeeraatee doorashooyinka ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose marka ee kenyana ee waxa ay mataqaanaa taageersan tahay madaxweynaha jubbaland ee mar kale soo baxay ee kismaayo waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan kuwa midooda afrika misoom qayb ay ka tahay ciidamada kenya kenya sooma moodeen in jubbaland ay dhinaca usii riixayso oo malaynayo inay ka mid noqdaan ee jubbaland ee kenya maya taas wax ma aha jubbaland kenya kama mid noqonayso cid kama mid noqon- ka kama dhigi kartana ma jirto axmed madoobena kama mid dhigi karo annaga jubbalandhina kama mid dhigi karno madaxweyne farmaajona kama mid dhigi karo Mhm.
cid kama dhigi karta dalkan waa dal soomaaliyeed maam iyo qiriirid baan leenahay Eh, dadka soomaaliyeed baa dalka iskale cid kama dhigi karta horta ma jirto horta taas dadka masaakiinta iyo rayo caamka in lagu marin habaabiyo ma aha waa gartay.
taaka soomaaliya ay leedahay maanta cid cid kalena uma socoto cid kale inay qaadato rabtana ma jirto anigu saan qabo Mhm.
cid cid kale siin kartana ma jirto dowladda federaalka taa waa midda taas waa middaas midda doorashada iyo aqoonsiga dastuur buu dalka dalka leeyahay dastuur bay leedahay dowlad goboleedka jubbaland sharciyan ay xaq u leedahay dastuur guud oo dalka ka dhexeeya kumeel gaar ahna wuu jiraa doorashooyinka dowlad goboleedyada dastuurkaas wuxuu qabo unbaa lagu soconayaa cid wuxuu asaga maskaxdiisii kasoo maramooriyeeyey ama maskaxdiisa cid waxay ku jirta keliya ay wax noqonayaan ma jirto buug baa inoo qoran soomaaliya ka dhexeeyo markaan kala tagnay isukaana keenay asagaas qof walba xaquuq gaara siinayo xaquuqda guud aan ku wada noolaanayna tilmaamayo asagaasaan ku soconaynaa Eh, dowladda doorashadanada haddii buuggaas wuxuuna siiyo oo dowladda dhexa ka dhe- ay leedahay Mhm.
iyo kan dowladda goboleedka ay leedahay labadaas buug waxayna siiyaan baan ku qanacsanaa annaga waa gartay cid wax aan labadaas buug ku oolin nagu samayn kartana ma jirto oo oo ka aqbalayn Mhm. dowladda federaalka xaq ma u leedahay in ay dan sabab awaam uga baaqdo inay xayiraad ay saarto dowladda federaalka xaq ma u leedahay dad soomaaliyeed oo shabaab ahayn in xayiraad la saaro anigu waxaan u arkaa dembi inay tahay shabaab baa dadka shacabka ka xiray wadooyinka madaxweyne soomaaliyeed ama wasiir soomaaliyeed inuu yihahda haweeney baan ka xirayaa dad soomaaliyeed oo shacab oo meel ku nool oo gabdhihii umulahayay iyo odayaashii xanuunsanaa iyo ilmihii nafaqadarrada haysay ee la yidhaahda bandow baan saaraynaa anigu uma arka xadgudub weyn baan u arkaa arrintaas wadahadal miiska in la isugu yimaado la waa gartay yidhaahdo la yidhaahdo dowlad- dowladda dowladda federaalka waxaanaad xaq u leedihiin ood noogu leedihiin waa gartay haddii dhanka dowladda ay ka suurtogeli weyso ee doorasho ay la qaqabinaya marka dhinaciina maxaa xala wallaahi guud ahaan dalka soomaaliya taladiisa soomaaliya u taallaa waa arkaysa shala siyaasiyiintii soomaaliya boqolkii siddeetan iyo shan baa isu timid Eh, waxaa la wada muujiyey xaalad mugdi ah in lagu jiro si- dhanka siyaasadda marka soomaalida tashanaysa umaan ka mid nahay wax gaar oo jubbaland u yaalla ma jiraan
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha guud ahe maamulka jubbaland maxamed cabdiraxmaan xuseen ayuu kaas ahaa oo uga hadlayay kulamo caawiyey magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ee ku dhex maray madaxweynaha puntland said cabdilaahi deni madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha talada maamulka uu ka dhaxlay shariif sheekh aadan iyo xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo sidoo kale cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiya xisbi wadajir ku dhex maray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kula wanaagsan ayaan idin leenahay xulashada wareysiada ay dhegeysaneysaan radio caadan oo nala socotaan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya iyo hirshabelle ayaa markaan aadayaa deegaanka luuq jilow oo ka tirsan gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa maantay dagaal dhowr jaha ku qaaday ciidamada macawsleyda ee ka dagaalanta maamulka hirshabelle dagaalkaas ayaa yimi kadib markii dadka shacabka ee ku nool deegaankaasi ee kooxda macusle ay kusoo wargelshan kadibna ay u suurta gashay in weerar dhowr jaha ay ku qaadaan deegaanka luug jiilow oo salig milatari ay ku leeyihiin xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab maxamed cali istakiin oo ah horjoogaha kooxda macawisleyda ee ka dagaalanta maamulka hirshabelle oo caawa aan la hadlay ayaan weydiiyey khasaaraha ka dhasha dagaalkii maanta ay ku qaadeen saldhigga al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka luuqjiilow oo qiyaastii soddon kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan
howlgal waxaan ka sameynay deegaanka cadaada ma deegaanka luqjiil ma garat aha hadda niyow howlgal baan fulinay marka al-shabaab aan weerar ku qaadnay marka luqjiilow magaalada beledweyne waxay u jirtaa adiga dhowr iyo soddon kilomitr ku dhawaad ma garat waa gartay hadda weerar baan ku qaadnay ilaa baan ugu guulayay marka maxaabiistii oo al-shabaab u xirneedna ee oodaan ka qaadnay marka laba hadaf markii horeba laba hadaf aan ku baxnay labada hadaf aan ku baxna waxay ahayd ee, al-shabaab oo dadkaas deegaankaas ee caburin ku haaya ee, oo dad badan la yaqaano oo xirxirayna ee, ma fahamta iyo oday dhaqaameed oo ku xirnay oo ergadii soo dooratay hirshabeel oo lagu xiray ee, luqjielo ma garatay oo u dacwo taga ma garat mhm hadda niyo labadaas hadaf baan markii horeba aan ku duulnay ilaa waa noo suurtageliyay oday dhaqameedkaas oo caafimaad qabana gacanta kusoo dhignay ma garat dagaal baa qaadeen dagaal baa qaadeen oo lujuql waa ku qaadeen marka maxaa khasaaraha ka dhashay walaalo wax dhaawac lemaana anaga wax dhimasho liya toqaar nagama soo gaarin ma garan Ma- ee, hadda dagaalka markaan gacanta aan ku hayna gacanta anaga ma- gacanta aan ku dhigno luqjiilow markaas kabacdi ee, ay- ay- markay kala carreen kabacdi howlgalaa fulino xabsigii oo luqjiilow aan ooda kasii maxaabiista kasii qaadna aan aan anaga dibagurso soo samayno dibna oo- inta markaan daguleyn aan dantayna gaarno ma garat waa gartay magaalada dagaal miyaa kula wareegteen mise hortiin ay ka bixeen al-shabaab maya dagaal baan kula wareegnay dagaal baan kula wareegnay afar jaa ugu soo qaadna ma garat waa gartay wax khasaarahan kama dhicin Ma- anaga ee, saddex baa naga dhaawacantay oo wax dhimasho jirin ma garat waa gartay dhankooda maxaa waran ka haysin dhimashadii dhaawac waxaa walaalow walaalow wala kamid nallah aan ku haynaaba ma garatoo dhaawaca waa gartay hadda waa ka sidaasi bay wax u dhaceen hadda waana kasoo annaga dibagura markaan ulajeedada aan ka lehayno dantayna aan ka gaaranan marka u horeysan cabadda markay isku dhacdan ee gu- muhiimadayna waxay ahayd in saldhiga oo aan aadno ma garato maxa wixii oo maxaabiisna aan sii dayno ma garat maxaabiistana mid mid ayaan u wareysana ma garat waa gartay meesha hadda aad ku sugan tihiin ee intay u jirtaa luqjiilow hadda ma- maba ka foga ma garat waa gartay ee marka deegaanka ma ku laaban doontaan mise meel halkiin aad ku sugnaa doontaan hadda meelo kale oo aan ku aan weerari doona ayaa jirta ma garat waa gartay marka ee Marka- al-shabaabkii ka baxay ee luuqjiilow miyaad daba kici doontaan ee mise deegaano kalaa jira oo yahay bartilmaameedkiinu walaalow hadda ee, horta howlgalo waa jira ma garat howlgalada sidiisaba waxa waaye waa la joogteeyaa ma fahanta waa gartay hadda eh, mana yeeli doona mana qaadi doona dadkeenan deegaankeenina welwel ku noolaadaan eh, ma garatay oo al- alqaacdada al-shabaab in ay ku ay ay markasta gumaystaan ayaan diidina marka anaa dadka xolaaleyda xoolodhaqatada nala shaqeeya ma garan ee waa gartay luuqjiilow ayaa maanta al-shabaab ee, dagaal aad kala wareegteen marka haddii deegaankiina aad ka baxdeen al-shabaab soo suurtagal umahan iyo mar kale dib ugu soo laabtaan hadda waxa waaye waa sirta ciidanka waxa waaye marba waxa waaye marba si waaye ma garatay mhm hadda meesha hadda anaga aan weerarka aan qabsanay eh, iyo meeshaan kasoo duulaan tegnay toban barood oo ayaga ay leeyihin ayaa udhexaysa ma garatay waa gartay hadda niyahom anaga meeshii muhiim noo ah ayaan jooga aan aadayna meeshii afar afar wiil iyo saddex wiil ay joogaan ama shan wiil ay joogaan wax target noo maanay waa meeshii gartay tobanka madaxdooda ay joogaan ayaa noo meelood muhiim mhm, tobanka meelood oo al-shabaab ay ku sugnaayeen oo soo marteen ee wax dagaala ayaga ma kala kulanteen oo may maya maya maya maya wax wax dagaal oo aan kala kulana ma gara- ma jirin ma garat waa gartay noo muhiim mu- muhiimba noo muhiimba anaga waxaa noo muhiim madaxdooda inaan soo qaqabanana deegaanada ay joogaan ma garat waa gartay marka oo ee, oo xafiyadii waaweyn ku yeelin waa gartay bartamaamidka wuxuu ahaa marka inaad qabataan damaada luujal oo gobolka hiiraan aad iyo saas baan aan saas- saasaan jecelna kulliyaan hadda qorshahaynana sa- saas ma ahayna laakiin eh, inaan weerarno oo aan qurfuuq dhaqan aan samayno oo aan iisheego oo aan howlgalo aan ka fulina noo eedan kudha inaan gacanta kusii dhigna maasiyahayna nooma nooma qorshayno maxaasulina aan hoos bu mu qorshayno ma garana waa gartay marka ee, howlgalkana maanta aad ku qaadeen ee damaada luuqjiilow ee gobolka hiiraan yaa idinku weheliinaya maya maya ciidamada maya militariga ciidamada ma- ciidamada macawisleyda waxa ku heliya oo ilaahay abuurta am- oo ayaga aan ahayn ma jirto ma garan al-shabaab gobolka hiiraan iyo sidoo kale qaybo ka mid a gobolka eh, shabeellaha dhexe waxay ku leeyihiin dhaqdhaqaaq xoogan oo waxay dhowr jir ay ku dileen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle marka militariga soomaaliya wax dhaqaaqa ma wadaan hirshabeelle si la mida idinka ujeedada gaarka ah howlgalkan a u wadaan oo aad ka wadaan hiiraan iyo shabeellaha dhexe maxay tahay anaga ulajeedada gaarka aan ka leenaha waxay tahay waxaan tusayna ciidamada etoobiya iyo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee jooga gobolka hiiraan in macusley in ilaahay moogi cidna in u baanayn ma garad waa gartay cududeena sideedana sideedana cud- waxaan tusayna cududeena ma garad ayagoo ciidamada militariga waa nagu wargeliyo in garab nala siiyo ay noor nala socdaan howlgada markaan qaadayno aan isla biilno Waa marka gartay.
wax anaga ka beydiidno ma garad waa gartay ma kala hadasheen oo ka dalbateen ciidanka militariga soomaaliya in howlgalkan aad ku qaadeysaan oo markaas aad qaadaysaan in ay idinka caawiyaan oo la idinku garab siiyo ها waa nagu ka garfiya waxaa nagu garfiya ciidamada Djibouti nagu garfiya ma garatay oo ninka wada oo xalishaan oo ma aha meelaha meelaha la masawir anaga dagaal kuma qaadna ma garatay waa garta ciidanka militariga ee ku sugan gobolka howlgalkiina maxay qayb uga noqon waayeen ma khilaaf baa idin eh, idin dhexeeya may wax khilaaf naga dhexeey male laakiin anaga cududeen tuseen cududeen tuseen ma garatay waa waa garta nala marka- shaqeeyeen waana waa waana dheen waa aan howlgal inla qaadno marka howlgalka aan inla qaadno waana dheen laakiin anaga ka dhiididna ma garato maxaajilida oo sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay inaan cududeyna ayaan tuseen aan ku dhahay waxa waaye in anaga ay ay habacsanaan aan dhankayna ayna ka imaan karin ma fahamtay waa garta waxyaabo badan dhowr dhowr maraa waxaa dhacaya dhowr maraa waxaa dhacaya kur in howlgalo aan wada qaadno marka inshaalla kolley eh, waxaan tuseynaa kur in aan cid ilaahay muga cid binaadan aan u baanin al-shabaab oo dagaal kula jirtaan militarigan si la mida marka haddii aad isgarabsan lahaydan soo suurtagal ma ahaydan inaad ka adkaa lahaydan al-shabaabka ee ka howlgala shabeellaha dhexe iyo qeybo ka mid a gobolka hiiraan
Eh, horta wax walbaba xaajo walbaba waqtigeeda falantaa ma garan Mhm.
hadda masiirka eh, macusleyda ahna iyo iyo- iyo arrimaha shabaab iyo- iyo arrimahoodan eh, waqtigu dhamaana ilaah baa ka waraaya ma garan waa gartay Wa- eh, marka waxaan dhihi lahaa amuurta alla isku soo aadiyaan dhihi lahaa kolley waxa walbaba howlgal waa dhici doona insha alla kolley mana yeeli doono mana qaadan doono Annaga howlgalkiina inta xaga- howlgalkiina wax kusoo koobteen gobolka hiiraan maxaa idin dhiiday meelaha lagu laayay mas-uuliyiinta hirshabelle in howlgal aad ka sameydaan oo al-shabaab ka saartaan ma ma ma jirto laakiin anaga dhibka jira waxay tahay horta ma sidii marka ugu horreysay macusley waxaa laga aasaasay gobolka hiiraan ma garat Mhm.
haddee gobolka hiiraan markaan ka safrayna shabeellada dhexe u gudbi doonaan insha allah kolleyna hadda meelo badan haraaga ayaa jirto marka hara- haraagahaas ayaan dhamayn doonaan ku dhaha kolley insha allah kolley firxa horta waxaa noo muhiim oo noo madlan oo muhiim noo oo- oo noo madalan oo calsaan oo anaga oo mar kastaba mu- muhiimada aan siinay in halka shabaab madaxdooda ah inaan soo qabanno oo aan media usoo bandhigno ma garata ayagoo eh, eh, aan gacanta aan kusoo dhigno Ee, al-shabaab Marka- ee, madaxdooda inay qabateen ee, wax sahlan maaha marka idinkiina wax howlgal ah oo aad la kaashanaysaan ciidanka militariga iyo ciidanka midooda afrika amisom ee kusugan gobolka ma jirto marka sidee kugu suurtagelaysa inaad soo qabataan madaxa sare ee dagaalamayaasha al-shabaab naf naf iyo maal aan ku dhahay naf iyo maal intaba waan ku dhameynayna waana arki doonteen aan ku dhahay haddaan isla meelna ma garata maxamed cali stakiin oo ah oo joogaha kooxda macawsleyda ay ka dagaalanta qeybo ka mid ah ee gobolka hiiraan kula wanaagsan ayaana leenahay xulasho warasada ay dhageysanaysaan radio cadan ah oo nagala socotaan jabaal xaaji aadan oo ah afyeenka ciidanka daraawiista ee galmudug oo caaway la hadlay raadiyaha cadaado ayaa waxa uu sheegay in uu ca- magaalada cadaado uu ka taagan yahay khilaaf u dhexeeya ciidamada militariga soomaaliya qeybta ka howlgasha deegaanada galmudug gaar ahaan cadaado iyo ciidanka daraawiista ee galmudug yaabal xaaji aadan wuxuu sheegay in ciidamada militariga soomaaliya rag ka tirsan ay qorayaan ee ciidamo ka mid noqonaya kuwa daraawiista ee galmudug wuxuu sheegay in ciidanka la qorayo aysan mas-uuliyiinta ama saraakiisha ciidamada daraawiista galmudug aysan wax wara ka haynin waxa uu sheegay in haddayse ka waatooman qaladka ay ku jiraan saraakiisha ka tirsan ciidamada militariga soomaaliya ee tallaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonaan wax khaldamay oo dad si ulaka ah oo bareera oo xumaan keliya ah in aan uga digo waxa ay dhalaysaa xumaan ay noqonayso taasoo ah eh, aniga afhayanka ciid- ciidamada daraawiishta anahay Eh, waxaanu aragnay dad askarta militariga ka mida eh, koob iyo labaatanaad oo ciidankii daraawiishta ama bajadkii ay lahaayeen qaybta cadaado si qasba u maamulaya sida ciyaalka eh, derbijiifka kooleystayaasha xanaaligii bay qorayaan iyagoo doonaya inay tiradii laga rabay ciidamada daraawiishta qaybta cadaado inay halkaas ka buuxiyaan iyadoo naloo imaanin mas-uuliyad baan leenahay taliya howlgallada mursal ciisaa jooga anoo afyeenkii abaa jooga ammaan duulkii ciidankaa jooga oo geesa badan waxaa jooga een, saraakiishoo dhan waa joogtaa dad bay qoreen meel ay la aadan ma naqaan ilaahay haddana waa guraad joognaa waxaanu sugaynay horeyna aanu uga ballannay een, dib u heshiisiintii iyo samareen ciidan shan boqol iyo darajadooda iyo saraakiishooda iyo mudnaantooda leh haddana inagu waxaanu sheeganay ciidamadii aasaasi galmudug inaan nahay oo la itixaamay itixaamkiina ku baasay mala ka itixaamay kuwa khiyaanoolayaala kuwa eh, wax dila kuwa wax khalda kuwa wax dhaca midnaba tali waxaanu ka noqonay waa gartay ma waxaa hadda la qora ciidamo cusub oo ka mid noqonaya ciidanka daraawiishta ee galmudug ciidamada daraawiishta galmudug qaybta cadaado in la qarameeyo ballan aanu ka lahayn eh, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka dib u heshiisiinta iyo wasiirka dib u heshiisiinta dowladda federaalka ah iyo ciddii banaynaysa galmudug oo dhanba bal inagoo sugayna baa waxaana laku sugay walaal dabagur guurka mar aan ku leeyahay ciidankeyga looma imaan hadda ciidan- magaalada qaar jooga qaar wadooyinka xaggaaba jira koonfure iyo waqooyi hal barnaamija oo ka mida nalama tusin nalooma yeerin waxaanu aragnay dad yar yar oo caruur ah oon ciidamada daraawiishta kana baxsanayn ahayna ka baxsanayn ahayna maraan ku leeyahay waa qabiilka waa waa reer cadaadaha ma garatay waa garta cidda aad leedahay waxbay qorayaan oo naguma soo wargelin in ciidamo ka mid a daraawiishta galmudug la qorayo oo aad eedana samxan yihiin cidda wax qoraysaa waxa weeye niman aan magacyadooda magaalada wada taqaano oo soto farshaale ah oo militariga kob iyo labaatanaada soto farshaale ninkaan aqoonha iga fahme ee waa saraakiil xigeen waa haddii ilay ku roon yahay waa xidib waa haddii ilay ku roon yahay een, een, een, maxamed een, darlaqoon waa cagaar weye waa rag un deegaanka asal ahaan kasoo jeeda laakiin ciidamada militariga ah oo dadkii si hoose u xadaya hadda baabuur baan u dirnay meeshii la aden waa soo weynay wilaayada ugu raajoogna digniin una adkaysa saalbaad ciidamada daraawiishtu hogaan iyo afhayeen iyo ku-xigeenno iyo kasareeyaal bay leeyihiin innagaa isqori karna innagaa isku diri karna innagaa qaranka jecel innagaa in badan ku sacyinaynay inaanu qaranka kama noqono qof kastoo soomaali ahna dee waa wadaniyo oo dalka qarankaaba iskale digniin waxaa laga xikima iyagaa mas-uulka ah waa garta marka eh, yaa u soo diray oo yidhi soo qora ciidamo ka mid noqonaya daraawiishta galmudug
cidda u soo dirtay iyagaa la weydiinayaa waxay kugu raadinayaan waxaan aan aqoonin ma garan karno waxay ku raadinayaan laakiin cidnana ka qoray ma jidho waxaanu shaqaaqa ku leenahay ma jidho waa dabagur waa qadaf waa tuugo waa kala dhanqaadig waa magacii daraawiishta oo ay qarinayaan oo u aasayaan si aan bini aadamkaba loo aasin waa garta ciidamada la qorayo eh, ma waxaa loo qorayaa eh, ciidanka militariga ee ka howlgala deegaanada galmudug mise waa ciidan kale oo daraawiishta oo diri ka madax bannaan oo si gaara loo qorayo waxaana loo sheegay in loo qoray hadda ciidamadana daraawiishta afarta jenaraal ee ciidamada qaranka sida nabad sugidda asluubta boliiska iyo militarigaba waxaanu ku ballansaday intaas in naloo kala qayb qaybinayo annagoo inaanu ka mid noqonayno innagoo xilkase xilkasnimadeeda leh innagoo mudnaanteeda leh innagoo darajadeeda leh sideedana qaadanayba labadii kun toban iyo shantii qaadanay haykal dowladnimo shuruuc dowladnimona ku dhaqmaynay bay iyaga waxaana loo sheegay inay u qorayaan ciidamo militari ah oo keli ah iyagoo sheegaya dhahayana sida naloo sheegay ciidamadii daraawiishta galmudug qaybta cadaado waa kuwaan
Waa mar garta ahana waa marka, been eh, yay la kaashanayaan oo ka caawinaya qoritaanka in ciidamada cusub ee loo diyaarinayo inay ka mid noqdaan ciidanka daraawiishta ee galmudug gaar ahaan eh, kuwa ciidada ka howlgeli doona cidda ay la kaashanayaan wax xog ah kama hayno annaga taliyihii qaybta koob iyo labaatanaad ma ana arag generaalkii qooje amaanduulkii ma inaan arag Eh, odayaasha xitaa deegaanka iyo siyaasiyiinta deegaanka iyagoo wata nooma ay keeninin Eh, cid kale ma inaan arag waxaana loo sheegay si dadban suuqyada iyo laamiga iyo meelaha maaragtay ciyaalada een koolakoolaha ay farfariistaan ay qorayaan haddana ayagoo socota loo leeyahay waxaana yidhi ciidamadii waa la qoray daraawiishtii migeedaan ogey ma inagii waa istira kornay waxba nagama maqraba kabacdi waxaan ogaanay baabuur hoobayaal oo meelaha intaag taagan aargada ah inta ciyaal la saaray meelaha baadiyaha loo qaxiyey hadda waa raadinay weli allana waa ku raadtoognay haddaanu tagnana inaanu soo kaxaysana aanu doonaynaa waaya balse dhibkaas wixii ka dhaca waxaa mas-uul ka ah ciidamada qaybta koob iyo labaatanaad in kasta oo aynan is arag qaliyihii qaybta waa gartay eh, hanjabaad baa jeedinaysaa eh, intaadan la soo xiriirin warbaahinta eh, maxaa u raadin weysan xal kale oo aad ugu dabageli weyseen nimankan ujeedka dabacsan yihiin eh, sababta loo qariyo ciidamada aan laydinku soo wargelin iyo qorshaha laga dabacsan yahay toona waa mahadsan tahay waxaa jira wuxuu yidhi ma suugaan hadalnaa base waa saxriir hadalnaa saxriir hadalka unbaan iska jiraaye aan kula suugaan hadla ee markaanu weydiinay oon nidhi matadkaani waa maxay waxay nagu dhaheen innagaa gaashaalayaal ku noqonayna adinkuna gaashaanladii kama qaadan karo oo dad naga waaweyn oo naga wax garatan oo naga shuruucda dowladda naga uga ogbaatiyin saxriir saxriir hadalkaas baan iska jiray maahinine waanu la hadalnay naga joojiyaanu nidhi waxaana la yidhi in ninkii keena labaatan wiilba in xidig loo kordhinaayo waxaasna xidig lagu mahle ee qofku karaamadiisa iyo sharafkiisa ku koraa aan leenahay waa gartay ee dadka la qorayo ee ma ciidamo horey watarsanaa daraawiishta galmudug mase waa ciidamo cusub oo hadda la sheegayo ee lagu dari doono walaal ciidamo maahan ciyaalkii iskuolka u gooyey ciyaalkii dugsida u gooyey ciyaalka caasi waalideynka ah ciyaalka een, koolada dhuuqa ciyaalka jawaanada qooya waxyaala noocaas qoranaya mahayne ma ahan ciidamo daraawiisha haddana magacii daraawiishta waa kuwaana in dowladda qoota laga geliyo waa gartay halkaa la geeyey marka dadkan aad leedahay tababar baa la siinaya oo ciidamo loo diyaarinaya halkaa la geeyey oo saraakiishan wax ku eedanaysa ay geeyeen askartan ee magaalada laga aruurinayo waa mahadsan tahay magaalada waa laga bixiyey kolley wejidka waqooyi baa loo dhigay innagu hadda maanta waxaan marnay xanan buuro waa tagnay melera xaaxi waa tagnay gabow waa u dhawaanay harqabowda ma ana gaadi meesha tababaradu jireen kuwana anaa maqal bangeelle meeluda waa tagnay waa weynay ilaa iyo haddana waa ku raatoognaa meel laa meesha ku sugan yihiinna inaanu soo qaadnaan doonaynaa insha allah haddii allah wadala ogolaado
jabal xaaji adan oo ah afyeenka daraawiishta ciidamada galmudug ayuu kaasahaa oo sheegay in uu jiro khilaaf u dhexeeya ciidanka daraawiishta ee galmudug iyo ciidamada militariga soomaaliya qeybta deegaanada galmudug kulawnasan ayaan idin leenahay xolosha ulashada ayaa dhegeysanaysaan radio cadaan oo naga socotaan magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa salaad cali jella oo ka mid ah siyaasiyiinta ee ka mid a magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa weerar ku qaaday siyaasiyiin iyo madaxdii hore ee dalka soo maray ee ka qaybgeliyay xafladda calamustaarka ee madaxweynaha jubbaland ee dib mar labaad talada maamulka jubbaland loogu doortay salaad cali jella oo madaxdii iyo siyaasiyiinta ka qaybgashay xafladda calamustaarka madaxweynaha jubbaland ku tilmaamay inay yihiin kuwo ugu shaqeeya wadamo shisheeye oo loo adeegsado nidjibinta shacabka soomaaliyeed siduu hadalka u dhigay waa dad loo adeegsanayo in hanka hakinta hanka shacabka soomaaliyeed maadaama ummaddaanu ay higsi leedahay soona kabanayso marka laga soo gudbo in ay iyagu ay yihiin kuwa dowlado shisheeye u shaqeeya oo markaas loo adeegsanayo shacabka ummadda soomaaliyeed in lagu lagu niyad jebiyo runtii markaan eegay waxay ka- igala koobnaadeen amba ay ka kooban yihiin dhowr guruub oo isugu- ishuwan runtii kuwa waxaa la odhan karaa amba la dhihi karaa waa kuwo xukunka horena ugu fashilmay oo dalka layacay isla markaasna hadda inay xukunka ku soo naqdaan ku macagtoobay kuwana waxaa la odhan karaa waa kuwa dallaaliina oo siyaasadda ugu jira inay lacag ka abuuraan oo mar walba jecel inay bisneskii ay ku jiri jireen inta ka soo wareegaan siyaasadda ay bisnes ka dhigtaan maamulkii qaranka ummadda soomaaliyeed loogu adeegi lahaa ayay lacag ka dhex samaynayaan waxaan is idhi kuwo kale waa kuwa si gaar ah loogu adeegto oo aan xataa haddii ay isbeddeli lahaayeen ka baqaaya kuwii sida khaaskaa u adeegsa een, u adeegsanaya kuwana waa kuwa dalka dembiya ka galay oo aan isleeyahay hadda waxaa ugu weyn murunka geliya baddeennii baddi soomaaliya kuwa murunka geliyey kenya iyo annaga weligeen waa isdirisaan ahayn weligeen nagama dhicin murun badeed waa kuwii marka inay murun gasho baddeenna een, runtii suurto geliyey iyadoo iyagoo dana khaasa halkaas ka raadinaya taasina waxay meesha soo gelisay runtii inay ummadda soomaaliyeed ku xisaabtanto dalkeeda cid kasta oo taaka ka mida bixisay inaan shacabkan soomaaliyeed uuna weligiiska herayn maanka ku haaya markii arrimahaasoo dhan laysku soo duuduubo waxyaabaha aan isleeyahay waxaa ka ratibmi kara waa dembiyo dembiyadaasoo marka kow la odhan karo madax bannaanidii iyo karaamadii ummadda soomaaliyeed oo meel looga dhacay maxaa yeelay territoriyada soomaaliya ama maamulka soomaaliya ama ha noqoto bad amba ha noqdo beri ama ha noqdo hawadii dowladda soomaaliya ee dhexe ayaa ka mas-uula sidaa darteed marka waxay suurto geliyeen in lagu soo xadgudbo hawadi soomaaliya taasina waxay ka dhigaysaa in dastuurka ummadda soomaaliyeed oo mamnuucayo arrimahaasna ay noqon karaan arrimo lagu mudteysto dembiyo aynan hadda isha ku hayn oo mustaqbalka markay dowladda soomaaliyeed ay xoogaysato ama shacabka soomaaliyeed uu diiwaan gelin doono waxyaabahaas ciddi ku kacda waxaa kaloo ka dhala kara ummad islaama ama ummadda soomaaliyeed oo muslimkaa in ay mar walba aynan cafi doonin dadkaas iyaga wiiqaaya qarannimadoodii sidaa darteed maxaa keenaya marka waaye inay saas yeelaan waxyaabaha ugu weyn oo saas inay yeelaan suurto gelinaya waxaa waaye waxay diidan yihiin nidaamka dimuquraadiga waxa nimankaas argagaxa ku riday oo waalaya oo ay sidaad aragteen u warramayeen oo daroonkoodii dhammay xasuusta ay ka dhuntay oo waxa ay sheegayaan xataa ay kari waayeen inay u hambaliyeeyaan axmed madoobe oo ay yidhaahdeen meeshaan u aadaynaa hataa hambalya ay dhihi waayeen oo ay dowladda dhexa kaliya iyo qarankan sida u dumi lahay kaliya ay uga hadlaayeen waxa kaliya argagaxaas ku riday waa waxaa waaye waxay diidan yihiin nidaamka dimuquraadiga oo qof iyo codkiisa oo ay dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay ku soo heshiiyeen magaalada baydhabo kaas oo sheegaya awood qaybsi siman waxa loo yaqaano proportional representation markii ay ku hubsadeen in sharcigaas xukuumaddu u gudbisay barlamaanka soomaaliya gacantana uu u galay barlamaanka isla markaasna guddoomiyihii barlamaanka oo guddi khaasa u saaray maalintaas argagaxi ku dhacay ayaa nimankaas mataqaanaa tiihi ku riday iyagoo raba lacag ay ka soo qaadeen waddamo shisheeye inay ku iibsadaan shacabka soomaaliyeed dad tiro yar oo markaas ay kuraasta dib ugu soo laabtaan maanta marka inay marka dib u soo laabtaan oo shacabkii soomaaliyeed ay afduubaan oo lacaga loo ballan qaada ay yidhaahdaan waa dibaan ugu iibsaynaa taasi waa habeenkii xalaha ay tegey ma dhacayso dowladda dhexe soomaaliya waxay u gudbisa barlamaankii barlamaankina guddiga u saaray guddigiina gacantou ku haayaa waxaana dhici doonta doorasho hal qof iyo hal coda waxaan marka ugu baaqayaa inay arrintaas ka waantoobaan aadan barre ducaale sidii uu ula hadla iyo maahmaahdii uu halkaa ka yidhi iyo sida ay u sabcinayeen damiir la'aantooda taas ayaa kaaga fila mahmaha iyaga khusaysa oo iyaga sheegaysa waxa ay yihiin marka waxay taasi ku tusaysaa siday gun u yihiin sida ay damiir aynan u lahayn sida aynan u xafafsahayn
salad cali jeelo oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ee dhanka istaraatiijiyadda oo weer dhanka afka ku qaadayey siyaasiyiintii iyo madaxda ka qayb gashay xafladda calaamasaarka ahayd ee kusoo gabagabooday magaalada kismaayo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka jubbaland ayuu kaas ahaa kulanaysan ayaan idileenaha saaxiibayaal xulashada wareysada ayaad dhegeysanaysaan raadiyo axcadan oo naga socotaan magaalada caasimada ah ee muqdisho intaana ka bixin wasiirka haweenka horumarinta xaquuqladaha ee dowladda federaalk soomaaliya marwadaaqe yaasiim ayaa maanta axada waxay ku dhawaaqday soo saarista bilowga diyaarinta sharciga qaran ee xuquuqda naafada soomaaliyeed warmajeed ka soo baxay munaasabad lagu shaacinaya gedi socodka diyaarinta xinta sharciyeedka qaran ee naafada soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada caasimada ah muqdisho waxaana sharcigaani si buuxda ula jaanqaadi doonaan ballanqaadkii ku xusnaa heshiiska qaramada midoobey ee dadka naafada ahaa wasiirda haweenka xaqoodnaha ee dowladda federaalk soomaaliya marwadaaqe yaasiim ayaa sheegtay in asixinta heshiiskii qaramada midoobey ee xuquuqda dadka naafada ahi uu fure u yahay sugidda iyo hadlada loogu jiro karuqaayadda xuquuqda dadka baahiyada gaarka qaba kuwaasoo ku nool gudaha soomaaliya waxaan rabay keliya inaan maanta aan wada furo bilaabistii sharcigii naafada xuquuqda dadka naafada waqti badan ayaan maaragtay soo soo wadnay sidii maanta aan inta isugu imaan lahayn waxaana ilaahay mahaddiisa ah in maanta sharcigii aan bilaabno sharci qoristiisii sharcigan waxa waaye sharci aada u weyn oo wasaarado xukuumadda ka tirsan oo tiro badan ay ku leeyihiin door waxa waaye waa xuquuq dadka naafada ka maqan oo la sharciyeynayo wasaarad wasaarado tiro badan sida caafimaadka waxbarashada shaqada iyo arrimaha bulshada dhinac walba wasaarad ay maaragtay ay door ka leedahay waaye annaguna hal xukuumad baan nahay si wada jir ah ayaa loo looga shaqeyn doonaa marka shuruucdii sidii loo qori jiray waxaan kaga bedelnay in munaasabadan ee dahfurka ah aan uga faa-iideysano in khudbadaha kadib khubarada idinka a wada hartaan oo aada maaragtay u sheegtaan baahidiina sidaad rabtaan in sharcigan u noqdo inaad si hordhacay aada waqti laidiin siiyo a ugala hadashaan kadibna qoritaankeedii la bilaabo kadibna hadhow consultationadii kale haddana sidaasoo kale in laydinku soo celiyo marka waxa waay waxaan isku dayeynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inaan kusoo dhammaystirno islamarkaa anagoo ka raadinayna in xogtu ay noqoto mid urursan maamul goboleedyadiina la tago gobolka banaadir hay-adaha naafada intaba intii maaragtay aad idinkana gaartaan annagana aan maaragtay la la fariisano isla markaasna aan idiin soo bandhigno wixii aan leenahay la la ogolaado kadibna heerarka kala duwan ee sharciga lagu ansixiyo la mariyo golaha wasiirada la geeyo wasaaraduhu ay ka munaaqashoodaan gariiqaanka guud uu aqriyo lagu soo laabto la ansixiyo golaha shacabka la geeyo akhriska koowaad labaad saddexaad dhegeysi shacbi la marsiiyo saasoo kale haddana aqalka ugu tago ilaa oo madaxweynuhu ka saxiixo marka waxaan isleenahay ilaahay maaragtay mid ha nagula garab galo mid guul dhashana ha noqoto waxaan hadda kusoo dhaweynayaa wasiirka walaalkey ee sadiiq warfaa inuu kelmado naga yiraaho kadibna labada qubaro aan siiyo marka sidaasna marka waxaan rabaa waqtiga ugu badan oo qubarada idinka inaad qaadataan oo annagana aan soo yarayno hadalkeenna wakhtiga ugu wanaagsan idinka laydin sii waana mahadsantihiin xulasho warasada dhegeysanaysaan raadiyaha cadadan oo naga socotaan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa maanta wuxuu dhagax dhigay xarunta qaran ee gurmadka deg dega ah taas oo dabooleysa baahida deg dega ah ee bulshada soomaaliyeed iyo ka hortaga masoobooyinka qaran ee waddanka ka dhaca dhismaha xarunta qaran ee gurmadka deg dega ah oo ku timin taladii ay xukuumadda soomaaliya siiyeen muwaadiniin soomaaliyeed ee ka shaqaynayay gurmadkii loo sameeyey dadkii ku waxyeeloobay qaraxii afar tobanka bisha oktoobar ee sanadkii labada kun todobiy tobanka ka dhacay isgoyska soobey ee magaalada caasimadahi muqdisho ayuu xasan cali kheyre faray howlwadeennada ka shaqaynayay inay sida ugu dhaqsyaha badan xaruntaasi howlgeliyaan waxaa runtii maanta xusid mudan in xaruntan la dhagax dhigo waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan waxay ka dhalatay dhacdo xanuun badan oo ay u gurmadeen dhammaan shacabka soomaaliyeed wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo isxilqaamay oo halkan ku shaqeeyey markii ay nagu dhacday dhacdadii afar iyo tobanka oktoobar warbixintii ay la wadaageen xukuumadda ayaa waxay ahayd in la dhiso xarun gurmud qaran oo mustaqbalka ummadda loogu adeego Eh, inaan ka jawaabnay taladii ay bixiyeen shacabka soomaaliyeed oo aan u dhisayno xaruntii ay dalbadeen waa qayb ka mida dowladnimadu dowladnimada macnaheedu waxay tahay in loo adeego shacabka inaan nahay dad u shaqeeya shacabka soomaaliyeed inaan qaadanno talada ay bixiyeen waxaa kale ka jawaabaysaa inaan noqonayno dowlad soo kabsanaysa oo ka baranaysa wax farxadda iyo xanuunka ay marto oo taariikhdeeda maanta uga faa'iidaysanaysa taariikhdeeda berito waxaan soo jeedinayaa in shaqada sida ugu dhaqsaha badan loo bilaabo waxaa kaloon soo jeedinayaa xarunta inta aan la howlgelin in loo yeero wiilashii iyo gabdhihii halkan nagala shaqeeyey lana weydiiyo talo sida ay la tahay in looga shaqeeyo ama loogu shaqeeyo ugu dambayntii waxaan rabaa cid walboo soomaaliyeed oo arrinkan wax ku darsatay inaan u mahad celiyo marka ugu dambaysa qof walboo naga mida laba shay aa lagula xisaabtami doonaa waxa aad dhisto iyo waxa aad dumiso ilaahay ha nagu daro kuwa dalkooda iyo dadkooda wax u dhisa waa mahadsan ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayuu kaas ahaa hadalkaasi ka jeedinayay xarun uu ka dhagax dhigay magaalada caasimada axee muqdisho qayb guddoomiye barnaamijka in soo gaaran waxaa kusoo dhawaataan kalamaan
war markay jabhadayso isku soo jabhadayso isku sii jabhadayso dhammaanteed jabhadayso dhinac baa la jabshaayay jabhaddan kalamaan horta yaad la jirtaan kii nalaa jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa ee kii nalaa jiraan la jirnaa kii nagaa jiraan ka jirnaa qaryaa kalamaan kulama jirto kaamana jirto war mayadaa kalamaana taasi waa kulmiye war kulmiye dhidig mee labu kulmiye kuluma jiro kaamana jiro yaleere warniyow adigu ma dhoolan tiraa baa ku soo diri war maya awr baa wada dhalaniyow ma jidha iyo waa jidha way isku qaban jidheen ayay maanta waxaa soo xasuusatay markaad gashaantada aheed gaalkacyo ka baraaburi jirtay lamadee isla qaadana qalbigora ka mago waxaanigaba ka qabaan kuu quurima war labada madaxweyneha maanta makhaayadda lagu caleema saaray miyaa heestaan loo qaaday wartaa looma qaadin axmed gudoobe shalay waxaa loo qaaday gabaygayeerahaya guuxaanbaxahaya iyo gurbaankan awgeed dishaambow baa lagu guurinahayaa warwar mahaysiine maanta madaxweynayaashii xidig iyo cabdinaasir seeraar iyagoo ka jawaabaya caleemasaarkii axmed madoobe ee shalay maqaayad bay inta soo fadhiistaanee isku caano shubeen eebbaagoo dad war isuma haayo array kuwana caanay ku qubaysahayaan kuwana yaabisaa dilaaheday war labada madaxweyne caleemasaarka iyagaa isku darsaday kollayna qarashka caleemasaarka inay isku darsadeen baan filayaa war ma ayuutay galeen waa yaabe lamadooda kee madaxweynaha koobaada war mid walba madaxweyne ku-xigeenkiisuu wataa warnimayo madaxweynenimo xidig iyo seeraara raqiisiyey war maxaad kula yaabaysiin hortooda axmed baaste raqiisiya madaxweynenimade warnamiyaw maylaaray uunkona alalaase uunkona ooye waa laeri haddii iyo madaxweynenimada ra'iiska weelaan aana boodhadan iyo gaaliyo aan ogaadahe war maxaad u qaadi waysa heestii uusimi iishidido uusimi iishidido waa ku uunsa lahaa war waxaan uunsanayaa ma nin baa mise waa naag war ninkii aadan barre ducaaleeye guddoonyaha baarlamaankiiga ahaa ee nugu soo xadgudbay mahmaayo xadgudubuu shala jeediyey war ma awal bay hal booliya nidig xalaala dhalaysay war annagoo kamaanna sugayna warka naga dhegayso war lankii ilikiiyo gooryo hoosma kii jiida waa la eri war maday isaaqow inaad shala caleemasaarka aad ka qayb gashaa fiicnaado aadan barre ducaale u jawaabtid wuxuu siyaasiyiinta soomaaliya ugu mahmaahay islaanaan uusan jirin hadday uunsato meel aysan ka guban jirin bay ka gubataa marka waxaan leeyaha baran ninka weynaa nugu soo xadgudbay maahmaayo xumad uga dara haddana war maahmaaha arbeedootaasna dhikan dokiyan haaya oo dhegansoy dad adnan dhalan hoobad shaagata dadkii dadka haaya kadumaasa leeri horta shalay dadkii kismaayo isugu tegey anugu lama yaabinoo soomaalidu inta iskhilaafto hadba meel waa u dilaami jirta laakiin waxaan aad uga xumaaday ninkii daraad lahaa badda annaga kenya haale roog cas in loogu goglo kismaayo uu ka soo dego marka waxaan dhihi lahaa fidnada dhexdeenna haddaan laga fayoobaanin fallaaraha haddaan layska dhigin faataxana raacin faranjaad sugaysaan berriba faax ka soo dega fagta hore carruurtuu rabaa inuu fasaadshaa dabadeedna faynuusahay daminayaan fiidka noo shidan shiikhii fac weyn bay si fudud foylaha u goyn fiilada dabkaaga indhaha fag wasoosin fidnaa nagu taagano fadhi nooma yaalle faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara warwar mahaysiine xildhibaanmaha salaad wuxuu yidhi aadan barre ducaale shalay markuu farmaajo taageerayo mucaaradka nairobi u diidaye ma soomaali buu ahaa maantana markuu kismaayo yimid uu ka qayb galay caleemasaarka axmed madoobe ma shisheeyow noqday wuxuu kaloo yidhi maxaa farqigahoo u dhexeeya faarax macallin iyo aadan barre ducaale ileen faarax macallin waa kan hoteel u degan madaxweyne farmaaje war xildhibaanmaha salaad ma wuxuu rabay qof nabad inoola ka hor imaaday in la yidhahdo muwaadinaad tahay aryaadhaha hadda ka hor nimay ka hoos baxsan tahayaa nin u sheegayoo wuxuu yidhi niyow shalay wayla arrin xumeed xalayna wayla orod yareed haddaanna wayla aqoon yar tahay warnimow shala madaxdii caleemasaarka axmed madoobe ka hadashay aniga warkii xaaji muuse suudi baa iga degey intuu kaa saarnaa imaandhow xaaji muuse shalay wuxuu yidhi madaxweyne farmaajo tala dambo loogu laabanayaa ma jirto labadii lugood midna jubbaland baa ku dheggan midna buntland gacantii midigna galmudug baa ku dheggan muggan waxaa u soo harow yidhi gacan biduxoon waxba lagu cunin iyo af iyo alool uyukuna xamaray dhex yaallin buu yidhi how lo'aan kuu siiyo laashimow lama laamiisu leefime lo'aan kuu siiyo laashimow lama laamiisu leefime waryaalahan waryaalahan agaasimahayagii hore ee shaqadiyo shaqaalaha somalilan xafladdii caleemasaarka axmed madoobe ayuu ka qayb galay waxaanuu yidhi somalilan haddaynu nahay waanu hambalyaynaynaa af iyo adil iyo gacanba markaas somalilan adeer sayidka xoog bay u taageertay war musaadiraaba hargeysa joogee ninkaas hargeysa ma adaromiya war adeerkaasi nairobi buu ka yimid waanu ku laabtay waxaynan ku daalin baa idiin sheegaya reer land waa tashadeen reer isteed ha tashadeen war gobolka banaadirna war waa waxa qurahe shirka lagu yahay gobolka banaadir kaaga kulalihii kaygan anaa iskale miya war meesha hubiyaasha lagu garaacay waa caasimadda beesha lixaad ee xalane war waxa lacagta beentaa xisaabiya waa wasiir bayle war waxa runtu sheego markii lacanaanti beeni waa hanti dhowrka guud ee qaranka war adiga beeniskiisa dambe oo isbadbaadinta maxaa kugu wata maa runtiisa hore qaadati maya waa beenay raadkaa raacda kugu maqan war adeer sheekadu ma beenay waa runba beeni raad ma leh dheelalow run ma mooday war war mahaysiine warkii hore war soo dhaaf raysul wasaarihii hore ahna madaxweynaha qaatumo doctor cali khaliif gallayr oo buug yar wataa yimid xamaruu dig ka soo yidhi war garoonka miyaa lagu xayari war ma muuse biixaysi soo macasalaameeyeen nabee maahmaahya hadday gacan gasha xantu waxay sheegaysaa inuu madaxweynaha kala hadli rabo maamul goboleedka qaatumo inuu aqoonsado anuguna waxaan ka shaki qabaa maadaama kuwii kale ay ku xumeeyeen inuu qarraf ku siiyo aqbalo war may baa dheega jiray timirtii horeba dab loowaa madaxweyne farmaajo qaatimiyatim haddii usileeye usiina may baa fadoo inoo sinadlanka daro wallan kordhi war cabdiraxmaan cabdishakuur walaaca ugu badnaa hayse waxay tahay in madaxweyne farmaajo wakhtiga usbuucu ugu darsado waxaan maqli jiray islaan inta xaabadii hora qaadi weysay mid kale ku darsatay marka maamul goboleedyada kuwii horaa la qaadi weysan yahay nimayaha waraan maqla yaab leh guddoomiyihii xaafadda buulashiiq ee jawher al-shabaab u dacwoodayaa la yidhi oo caddaalad ka raadsha ka kadibna dacwadan iska dhaaf adigaan dacwo kuu qabnaa ay dhaheen aasay qoorta kow ka siiyeen mugga waxaa yaab yaalla ah lamadoorayaa gardaran warkaasi waxa weeyaan soo doona tee dacartiya qadhaadhkaba hoo horta waxaad dacwoodo diin iyo kolay tahay dastuurrada kaleete isku daran u yaallaba doodooda keensada waa wadar dagaal neceb oo doorka keliya ee laba daallum xaaje isku diidanaadaan sharci uga duhaadhaan ayaa kow dunuubtoo dembi laba ku saaxibay isla doonid mooye in laystilaba wowdow aryaa naga tag heestu saas maahina waa eeddaan la yaabaye arxankeeru darana war saas ma ahayna wuxuu ahaa gabay meel cidla ayiilay oon xalay ka soo qaaday oon saakay baafinahayoon ruux iskala waayey oo laygu haystaan rabaa inaan bilaabaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin adeerow hangoolka galmudug iyo nugu kala wadaniyo geedkaan ma wada joogi karno nugu kala wada war naga tag nuuxnuuxsigaagaa nacay wariyaada dalka u shaqeeya iyo dowladda war antoniyo meesha lagu kala kaxeeya warwar mahaysaa ra-isul wasaare kheyre wuxuu dhex dhigay xaruntii gurmadka degdegeed war meesha dhagaxa tuurka ka socda waa gedo war dalku waa wada farmaajaysan yahay jidadkuna waa wada khayraysan yihiin dhagax kuwii horaa meelaan ka marna weyne ma kuwa kala hadna loo dhex dhigay war baarlamaanka ciidamada mooshinaa laga geeraba kenya war baarlamaanku meelo ku jiraba ma lahane waryaada xishooda oo sharciga ilaaliso
warbaxa baas alle idinka xijaabe
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalman barnaamijka inta sacaa ku dhaya waxaan kaga tagay heystaan taani kulan dambe waxaan dilaynaa saaxiibayaal habeen wanaagsan
Somalay, Somalay garadlay, garashada kallitay, biyigeyga oo xura, gumaysiga ka jecelay. Somalay, Somalay, Somalay danta garo. godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku godobtaay godobteeda maqan iyo gashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku godobtaay etimiira goyay gocandana abuuray gedka ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotay gulubkiyo colaadiyo gajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegi asaga etimiira goyay gocandana abuuray gedka ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo gam noqotay gulubkiyo colaadiyo gajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegiyo asaga ubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku socokoonka gurmo rumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacankaaga duur gurmo Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbodka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay danta garo. Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garanay, gesigeeda logay, gurbodka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay danta garo. halkala irdhoodiyo ogolaysi jecele gorayaal bilaashiyo garwaabeeno badane dhaxal kala irdhoobiyo gogolaysi jecele gorayaal bilaashiyo garwaabeeno badane geeleeda oo dhalay godob maran ka sidatay dacma hoshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gan noqotay ee gurubkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegiyo asaga geeleeda oo dhalay gorob maran ka sidatay dacma horshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gam noqotay ee gulubkiyo colaadiyo gajabiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo gardegii asaga gubaaba weeyaan warkayge gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku socokoonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon gumaysiga diid gayiga difaac garbaha isqabsada gacalkaaga duur gurmo